bismillaah magacaygu waa maxmed aamiin maxamed marka hore waa mahadsantahay shukri anigu aragtidee haddaan ka hadlo dhallinyarada waxaa weeye wax badan bay kusoo kordhin karaan maxaa yeelay dhalintu waa mas-uuliyiintii berri la oran kari oo maanta weeye marka in oo siyaasiyiinta ay la shaqeeyaan oo adduunku waa dabaqyo isdabajoog ah dadkii maanta wax maamulaya berritu dadkii looga tagi lahaa oo wax sii maamuli lahaa weeye teeda kale dhallinyaradu hadday firfircoon yihiin oo aqoon-yahan ay yihiin wax walba waxaa weeye adduunkan wax wax sameeya waa dhallinyaro wax wax haleena waa dhallinyaro marka waa muhiim in kaalin wanaagsan ay ka qaataan dhalinyaro ay ka qayb qaataan waana ku faraxsanahay
meeladay meeladay barnaamijkan dhalinyarada meelka kordhiyan leeri dhalinyaro meeladay sheegada dhalinyarada horta wal barata wala wala qabadayan laakiin meeladay meelon wal kordhiyo iyo wal naaqusay maamal fadahayba wala matii oo nidaam jaro wala qabadaa oo wala qabada la fadaa le wala qabada faday dhalinyaradan hoob cilmi leeyin aqoon leeyin wala qabadayan oo mas-uuliyiinta baarlamaanka sareyton leona kala jira intii wala qabadayo diyaarangay lan dhalinyar sheelida waliyo qabada korta male in leen helo mas-uul leen helo waayo bismillaahi raxmaan raxiim magaaga iidin usmaangu ee dhalinyarada cusub ana meenqabo ini walha kordhiyaasu ee xaaladda adduunyada haddi roogto baa kiiwinayba walqabadu ay ka dambeeyeen rajo manqabno kubahi waana aanku horeyntii magaaga baleeray faama cali xasan oo ba-an ra'yigay ku dhiibada dhalinyarada hadda baarlamaanka ka biirta walyaabo badan ka kordhi koran hogaanka dadweyne leehayada dhalinyaro hooba landhii wadanka wal badan isku bedeli kor dhalinyaro wal habaratiyo wadanka walanqowda koran saasa isleno waayo ale dhalinyarada hogaanka hadda lankaga dhiibi oo yoon hanka behen way etaanta dhalinyarada dhalinyaro la isfaham korto hadda qofkuna ubiin hooba hogaanka landhiiba ku xishooda korna si kaleen ku xishooda korna laakiin dhalinyaro hoobiskana una miska obsadaana walaagi una dantaana ay sheegdhada koran wala nin ku qobda koran ama walma nin ku qobda koran marka walbadan oo dhalinyarada inastaraasoo jarta oo maylera dhinaga walbarashada isku caawiyaas dhinaga shaqada dhalinyarada walbadan ka kordhigi korta baarlamaanka dowladda cusub hadaa dhal magacayga waa cabdi macalin mustaf dhalinyarada ku soo biirtay dowladda federaalk ee soomaaliya horta hal shay wadatashi inay ay badiyaan ninka kaas ninka kalena ninka kaleeto ay ma aragtaay wixii uu u sheego qaato wax uu qaadanaayo aan ka dhigo qalbigiisa in uu ma aragtaaye wax dadka anfacaya ay yihiin aanaan ahayn waa la yidhi iska dheh haddii ma aragtaaye wadatashi badan ay yeeshaan dhallinyarada wakhtigan hadda ay soo baxday waa ma aragtaa dhalinyar wax garanayso inay wax ku soo kordhin karaan waan u malaynayaa taas wallaahu aclam bismillaahi raxmaan iraxiim magacayga marka hore magacaygu waa maxamed aadan cabdi waa mahadsan tahay haddii aan guda galo su-aashaasi anigu aragtideyda waxay ila tahay dhalinyarada cusub ee kusoo biirtay baarlamaanka waxna way soo kordhin karaan si haddii loo eegana wax ma soo kordhin karaan haddii aan u eegno qaabka isbedelka uu dhacay iyo nidaamyada isbedelka ah waxaa laga yaabaa inay soo wax badan ay soo kordhiyaan fikrado cusub iyo aragtiyo cusub iyo isbedel cusub maadaama haddiiba hal mar isbedel uu yimaado waxaa imaanaysaa in waxyaabo badan ay isbedelaan sababta qofka la bedelay iyo qofka hadda imaanayo waa fikradooda way kala duwan yihiin kartidooda sidaas oo kale way kala duwan tahay middaas haddaan u eegno dhalinyarada cusub waxbay soo kordhin karaan wax wanaagsan bay soo kordhin karaan midda kale haddii dhanka kale aan ka eegnana waxba ma soo kordhin karaano waxaa weeyaan waxaa ka badan intii horey ku jirtay ayaa ka badan baarlamaankii hore intay ahayd boqolkiiba toddobaatan ay soo laabteen marka maadaama boqolkiiba toddobaatan ay soo laabteen waxaa waxay naqon kartaa in dadkii hore ay ku daydaan oo dadkii hore dadka ay kaalmada weydiinayaan maadaama dadkii hore ay yihiin waxaa dhici karta inay wax soo kordhin waayaan bismillahi raxmaan raxiim magacayga waa yaxya isaaq xasan dhallinyarada ku biirtay macnaha baarlamanka haddii si loo fiiriyo macnaha wax ay kusoo kordhinayaan ma laha sababtoo ah waxaa waaye dadka meesha oo horey u joogay macnaha odayaashii hore ayaa macnaha siday hogaanka ay u wadaan saas ayagana maadaama meesha ay kusoo beereen sidii hore loo waday inay u wadaan taasaa dhici karta sababtoo ah macnaha hogaanka ay fiirsanayaan dadka soo koraya da-da ah saasaa u malaynaa in rayigeyga saasaan qabaa